أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadannaa mowduuc muhiim ah hadduu allah awood lihi oggolaado toddobaadkan waxaannu ku lafaguri doonnaa ruushka oo doonaya inuu saldhig milatari ka samaysto xeebaha magaalooyinka berbera iyo zaylaca oo ka mid ah gobollada waqooyi galbeed ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo nagala qaybgalaya aqoon-yahanada suldaan maxamed garyareh iyo xasan fiyooka cali oo labaduba ah dad aqoontooda ka soka si aada ugu akhriya siyaasadda wariyaasha waxaa igala qayb qaadanaya maxamed cali aadan waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan mar kale waxaannu hawadiida ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhowaan qaar ka mida warbaahinta ruushka iyo kuwo kale oo caalamka ah waxay qoreen in xukuumadda moscow ay qorshaysatay inay saldhig milatari ka samaysato zaylac iyo berbera midkood arrintan ayaa ah mid xasaasi ah oo aanay weli ka hadal warbaahinta soomaalida ujeeddada aannu u soo qaadanaynahina waxay tahay in aan dadweynaha u soo qadinno sharqoolkaasi si ay uga helaan macluumaad badan marka hore waxaan ku soo dhoweynayaa martida nagala qaybgelaysa suldaan maxamed garyare iyo xasan fiyooka cali aniga oo ku horeynaya ee suldaan garyare ee suldaana marka hore waxaad xog inaga siisaa taariikhda ruushka iyo sidoo kale waxa aad kala socoto saldhiggan uu doonayo inuu ka samaysto xeebaha dalka gaar ahaan somalilan horta bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin walcaaqibata lamakuna walaa cudaan ilaa caba baalimiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu waxaan rajaysana ka rajaynaynaa cafis iyo iyo toobadkeen iyo caafimaad iyo cibaado suuban muslimiintana waxaan rajaynayaa intaa inka badan runaantii dalkan ruushku waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay nasaarada caalamka maaragtay buu ka mid yahay dalal badan oo muslimiinana waa ku fadhiyayo oo nidaamkii loolan jiray bolshafiki ama shuuciyadiibaa gacanta ku dhigtay markii islaamku uu dadkii muslimiinta markaas markay ka leexdeen waxyaalo badan laakiin islaamku insha allah mar walba waa jiraya waana soo noqon doonaa rajada aan qabno haddaan muslimiin oo ilaahay noo ballan qaaday rasuulkeenii calayhi salaatu wasalaam ruushka siyaasi ahaan kama mid ahayn wadamadii gaaladii kusoo dushay dalalka muslimiinta ee qabsatay kama mid ahayn inkastoo xiriiran lahaa wadamadii wax gumaystay wixii ka horreeyey qarnigii hore bilowgiisa ee kun iyo sagaal boqol todoba iyo tobankana waxaa dadka xukumi jiray boqortooyo la odhan jiray tasaarka la odhan jiray oo orthodox ahayd aduu wixii kun iyo sagaal boqol todoba iyo tobankii milaadiga waxaan leeyahay na waxaa ka dhacay inqilaab ah isbedel doon nimanka shuciyiinta ee bolshafig la odhan jiray stalin waxaan leeyahay faldamir eleyakh ilyanov ninkii loohan jiray ama lilan loo yaqaanay iyo raggiisii watay ay gacanta mariyeen waxay markaa ka dameeyeen xoogaa wuxuu isu bedelay nooc ma aan diin lahayn oo aad ula dagaalamay diimahayo kaniisadii buu burburiyey islaamkii buu qabsaday meelo badan buu cagta mariyey inkastoo shuciyaddu ay been badnayd oo waxaa la yihahdaa waxyaalaha u duntay waxaa ka mid ah waxaa la yihahdaa idealism ahayd oo aragti iska riyo ah oo iska lagu qabo iska xidhnayd oo ah in wax walba la sahlo wax walbana qofku maaragtay uu qabto wax walbana uu helo waxay yidhahdaan nimanka garabka midig ee ka soo horjeedaa ee dimuqraadiyadda sheegta ama liberaalku waxyaalihii dumiyeen baabiye waxaa ka mid ah beenta ay ummadda u sheegaysay marka madda noocaasi ahayd maadaama ayaan sheegay oo xusay inayan ka qayb qaadan gumaysiga dalalka muslimiinta gaar ahaan afrika laakiin bartamihii qarnigii hore soddonaadkii dagaalkii labaadee yurub isku laysa bilowgiisa intuusan bilaaban ayuu wuxuu bilaabay inuu xiriir la yeesho gumaysigii haystay dalalka dhaca geeska africa dalalka muslimiinta iyo baalmadab laga soo bilaabo masar ilaa soomaaliya iyo daanta kale ee badda oo ay wadamada gacanka carbeed iyo gacanka cadan ay saaran yihiin halkaasinu meel aada muhiim u ah wey meeshaas sababtoo ah waxay yidhahdaan nimankan ka sheekeeya waxa la yidhahdo geopoliticalka siyaasadda dhulka inay meeshaasi ay muhiim u tahay jugraafi ahaan beecadda meesha ay ku taallo runtii muhiim ah iyo siyaas ahaan sababtoo ah waa meesha isku xirta caalamka bariga fog iyo galbeedka caalamka yurub iyo wixii ka sheeya haddii marka halkaas ay cid kale qabsato cidda qabsata oo gacanta ku dhigta ayaa mar walba uun saydareynaysa ama hogaaminaysa dhaqdhaqaaqa xag ganacsiga caalamka iyo siyaasadda marka halkaa laba arrimood bay qabaan inay ku jiraan arrinta laba arrin waxa weeye mid waxa weeye xagga istaraatiijiyada dhulka waa daanta soke ee africa oo laga soo bilaabo eritrea iyo jabuuti etoobiya dhulkan etoobiya la yidhaahdo innaga oo ah dhul istraatiijiya taasaa marka waxa weye ruushku inuu waayaan dambe uu boodada qaawinayo markay ku dhacday dhowr dharbaaxo oo wixii ka dambe waxay dagaalkii qaboodaa oo sagaashanaad ka dhammaaday oo caalamku la wareegay waxaa la yihahda waxay dhihi jireen waagi hore bibolar oo ah laba awood baa jirta oo ahayd galabka bidix oo ruushka ahaa iyo naato iyo wixii hoos joogay iyo garabka midig hore galbeedka maraykanku u digi damleynayey dabadeedna qolada markii laga adkaaday waxaa soo baxday inaan dagaalku intaa ku joogsane lagu fiday oo lagu lugafisaday qaybihii waarso oo maraykan ingiriisku waxaan leeyahay ruushka uu gacmaha ku hayey taasina ay tuun badan ku beertay ruushkii laakiin dagaalkii dhowr sano ka hor ka dhacay kharimiya oo ay dalka muslimiinta ay isku qabsadeen oo ukraine oo kaga gooyey dalka ukraine iyo daqdiga la saaray dagaalka syria dekeda la yidhaahdo maarata darbus oo u hartay iyo laadiqiya ayaa waxay keentay inuu hadda soo baraarugo ninkan k g b da ee vladimir putin marka labada sano ugu dambeeyey wuxuu aada u raadinaya inuu dhulkaas u dhexeeya baamadii aan tilmaamaya carabta inaga noo dhexeeya inuu saldhig ku yeesho maadaama maraykanka iyo shiinuhuba ay saldhig ku leeyihin laga soo bilaabay eritrea ilaa jabuuti marka meelo badan buu calaamsaday oo saylac ka mid tahay berbera ka mid ah marka waa arrin socota oo arrintaasa marka waxay beryahan aada uga u saaran tahay siyaashadda caalamka iyo siyaashadda in ruushka uu danaynayo inuu mar dambe awood ku yeesho kadib markii siddeetanaadkii maxamed siyaad bare uu ka cayriyey dekedii berbera oo isagan ogeyn la khiyaaneeyey oo haddana uu u arkay inay baydah tahay oo aan ciidana kontrolin oo maamulada meelaha ka jiray ay kuwa xamar joogaan waxba xukumin uu ka dhammaysan karo inuu maarata maantay siduu doono ka yeeli karo waa tahay waan kuu soo laabanayaa suldaane xasan ayaan siinayaa xasan maxaa ku soo beegay bay kula tahay xilligan in ruushka uu damaacyo inuu saldhig ka samaysto xeebaha soomaaliya bismillaahi wasala allaahuma calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam inay hadda ku soo beegantay khasab ma ahan ruushka berbere horuu ugu lahaan jiray saldhig oo de mataqaanaa waagii dowladdii hore soomaaliya marka inta badanna hadda soomaaliya iyo dekedaheeda oo dhan waxaad moodaa cidda lagala heshiinahayo unbaa kala gedisanaya laakiin guud ahaan waxaa laysku waafaqsan yahay deke kasta in quwadaha caalamka awoodda le mid ka midahu ama kiraha lagu magacaabo ama heshiisa lagu magacaabo ama wixii lagu magacaaboba deked walba macnaha dekedaha soomaaliya waa lagu tartamahayaa dhan waxaa loogu tartamahayaa inayan shaqaynin oo imaaraadka iyo waddamada mataqaanaa bilmatel hadda ka qanimaystay dowlad la-aanta iyo fuudada soomaaliya ka jirtay oo dekedahoodu ay ku irmaan yihiin sida jabuuti iyo maxaanku yidhaahdaa imaaraadka iyo wixii soo raaca waxaasoo dhanu dhan waxay ku shaqaynahayaan carqalad inay ka jirto oo aan meel xasilan oo ammaankeeda laysku hadlayn karoon maamul lahayn ay noqoto si ay ayagu uga benefiidaan dhanka kalena waxa weeye quwadaha waaweyn oo turkiga iyo ruushka iyo yurub iyo maraykanka iyo waxaasoo dhanna waxa weeye iyo xataa etoobiya iyo qolo waliba inay dhankeeda ayadu mataqaanaa macnaha hal la qalay raqdeeda lagu soo qamaamo marka nin waliba inuusan hashaa ka qadin mashruuc guud oo la yidhaahdo security councilka qaraar ka soo baxay oo amisoonta mataqaanaa loo siiyey manaboli inay mataqaanaa amniga ay mas-uul ka tahay oo iyadu mataqaanaa hadhowta ciddii loo arko inay dariiq gaara ay rabto inay wax ku xalliso qaraarkaasaa lagu qabanhayaa oo lagaga mamnuucayaa oo hadda turkigoo kale iyo qaraarkaas inay is-ogolaysiiyaan bay isku dayahayaan oo mataqaanaa dadkaan caawinaynaa iyo ciidamaan tababaraynaa iyo waxaasoo dhan waxaa la waafajinahayaa qaraarkaas waa tahay suldaan garyare inkastoo ruushku uusan ilaa iyo haatan bilaabin dhismaha haddana sida uu wax u qorshaystay maxaad nooga sheegi kartaa wuxuu qorshaystay saldhig weyn oo laga dhiso berbera ama saylac maamulka somalilan sheeganayo oo xukumo wuxuu ugu talagalay inay kaalmeeyaan maraakiibtiisa dagaalka iyo kuwa ee dhulka gujiska ee dhulka mare layaado hantan skillersa marines oo uu doonayo inuu meelahaas uu ku qaado maaragtay markii ay dhacdo in maaragtay uu gacan gacanka baamadabka uu noqdo mid maaragtay runtii buuq ah inaan maraakiibtii la handadin oo uu ka helo maaragtay kaalmo marka uu yurub xagga badeecaddana uu gudbinayana adugu waa nooc ma taxadara uu rabo laakiin wilaa imika saldhig weyn uma muuqdo maadaama ay shiinaha iyo maraykanku ilaa jabuuti ay saldhigya ku leeyihiin marka ilaa kun iyo shan boqol oo ma caddayn inay ciidan yihiin inay shaqaalo kaleyihiin ayuu hadda ugu talagalay faceka hore ama wejiga hore inuu maaragtay dhigo waana magaalada saylacba u sahansan oo ah maamulka hadda somalilan sheegtay oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah maadaama shiinaha iyo shiinaha iyo maraykanku ay jabuud degan yihin isna inuu ku yeesho halkaas maaragtay bes wuxuu kaloo leeyahay duway baa iyadana wax salli ku leedaa buu leeyahay somalilan marka aniga wax ii diidayaa ma jiraan inaan maaragtay ku yeesho istaatiyad waxa la geeska africa ama oo aad loo yaqaano geeskii wiyisha oo runta caalamka markii laga hadlaya xagga joobalitka dhulka muhiimad weyn u leh xiriirka isgaarsiinta iyo xaggan ciidanka iyo xagga gudbinta badeecadda caalamka oo ah dariiq yar oo runtii isku xiraya si sahlan oo ma'toobiye ah caalamka bariga iyo intiisa kale ee reer galbeedku uu u badan yahay inta aanan siin xasan horey waxaa dekedda berbere ula wareegay imaaraadka iyo xabashida marka su-aashu waxay tahay qorshahan aad qeexday ee ruushka ma arrintaas ayuu qayb ka yahay mise wixiise waa budo gooni u tuman horta ilaa hadda anigu ma arag meel xiriir wanaagsan oo ruushka iyo ka dhexeeya dubay sababtaa dubay waa waa niman reer galbeedka uu gacanta ku hayo oo markii la qaybsanaya duna muslimka iyaga reer galbeed baa qaatay oo waa niman reer galbeedka hoos jooga iyagu marka waxaan waa dowlado waana heshiin karaan laakiin ma arag meelna kuma arag weli inay wax ka dhexeeyaan markii laga eego xagga adeegsiga saldhigyada soomaaliya meelo kale ay ku midaysan yihiinna runtii ma muuqato caalamku waa iska globalo waa iska cawlimaad waxba xil badan baa ka dhexayn kara laakiin ilaa iminka ma ma muuqato laakiin ma aha mid la qariibsan karo la biciisan karo heshiis ku yihiin dhulka baylahda soomaaliyeed in mar walba gacanta lagu dhigo laakiin ilaa iminka anugu ma caddayn karo ma hayo wax isaxbaarayay wax gaara oo si toosa uga dhexeeya markii loo eego dhulkan soomaaliyeed ee ay maaragtay la boobayo waayahay aan xasan siiyo isla su-aashan saldhigga uu ruushku danaynayo ma waxa uu ku lamaanan yahay oo uu shuraako kula yahay xabashida iyo imaaraadka mise wixiisu waa wax gaar ah horta xabashida iyo imaaraadku ma kala marna oo maxaan ku idhaahdaa mar kasta oo ay timaaddo soomaaliya iyo etoobiyana automatically wadamada orthodoxiska ah oo kristaanka ruushka oo kale iyo saaxiibkeeda waa dhabtah waa etoobiya marka waxaan aaminsanahay maadaama ay waxaan anigu u malaynayaa maadaama imaaraadkii uu fashilmay oo challenge-iga xagga dowladda soomaaliya iyo qatar iyo turki iyo qole ay sahiyeen ku biirtay darteed ay saxiixii weyday inay mataqaanaa maraykankuna ayaga laftirkooda u madaxweyneynayo dowladda dhexe dowladdan macnaha farmaajo inuu la jiro waxaa laga yaabaa marka qola aan xeerkaas usan qabanaynin oo maxaan ku idhaahdaa uu ku raadgato inay tahay oo isla qorshihii d b wolka waad ogaan doontaaye ayaa imaaraadkii markay keligood socodsiin waayeen ayay etoobiya u wakiilanaysaa etoobiyana mataqaanaa ruushka ay la hoosgelaysaa sidaasaan u malaynahayaa inay mataqaanaa loo akrin karo waxaa kale oo qayb ka ah ayaduna afar dekadood waa tii etoobiya lagula heshiiyey dabcan berbera waa ka mid marka inta badan macnaha annagu waxaan maqlaynaa ruushka ayaa aanu maqlaynaa iyo somalilan bilmatan laakiin ruushka iyo etoobiya iyo dowladda xamar wixii dhex maray weli sakreed bay naga yihiin mana ahan macnaha hadda adigu ka soo qaad seed u akrin kartaa in somalilan ay kula heshiiso berbere maxaanku yidhaahdaa cid kale oo ay etoobiya u kala dabqaadayso dowladda villa soomaaliyana saaxiibkeeda koowaad uu yahay mister abey marka waxaasoo dhan macnaha waxa weeye wax ka horeeyaa jira oo soomaalidu dowlad afaaraheeda jirta oo danaheeda la joogta ayay u qabtaa inay jirto marka maamulada qaarkood baa marka waxaa loo arkahayaa inay dowladdaas ay ka hoos baxeen oo dhaliil gaara la saarahayaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada iyo dowladda tamba waa la maalgeliyey oo waxaa la yidhaha bulshada caalamka ayaa samaysatay laba ujeeddaana ugu muhiimsan mid walba saldhiggeedu yahay tan dhexana in iyadoo wiig ah oo ayna adeecsanayn kuwa gobolladu saxiix ay yeelato oo kullamaa ay daciif tahay oo maamulka waddanka aysan gacanta ku hayn saxiixeedu raqiis buu ku kacayaa laakiin haddii waddanku gacanta u galo oo dowlad goboleedyada ay ka adkaato waxa weeye saxiixeedu qiimuu yeelanaya saas daraaddeed tanna in marka saxiixii iyo waxyaalihii dhulka dadka soo gelahaya iyo heshiisyada batroolka iyo waxaas iyadoo wiiga laga saxiixda kuwaanna inta qabiil ahaan xero loo sameeya qabiil walba in mataqaanaa mawduuca muhiimka ah oo meeshan loo jooga oo ah argagixisa la dirirka in mataqaanaa qabiil walba goonidiisa inta loogu sameeyo xero la yidhaahda halkaa ka dagaalama oo maleeshiyaad keena maxaa yeele haddii laysku dhex daayo oo ay soomaali oo dhanu isku hal yunid noqoto oo qolooyinkii kale markaas ay maxaanku yidhahdaa dabadda kaga baxaan si taasoo ayna u dhicin marka lix toddoba intii loo qaybinayaa mid walba waajibaad gaaraha gaarkeeda loo siinayaa laakiin isku hadafa maxaanku yidhahdaa tanna sharciyaddii waddanka lagu joogay iyo longitero macnaha mataqaanaa heshiisyada ah ayaa iyadoo daciifa laga saxiixanaya waxaana kugu daliila macnaha hadda waxaa xooggeeda oo dhan laga sugahaya dowladda tan waa inay mataqaanaa ay puntland iyo jubbaland iyo mataqaanaa ay chaalanji garaynayso oo ay madax bannaanidii kula tartamahayaan ay ka soo ceshato saaxiibkeedii koowaad oo maraykanku ugu horeeyana yaa gelinba mid tegahaya oo mataqaanaa iyagiina u madaxweyneynah macno kalena ma lahan waxa weeye iyagaa la iska daba wareejinahaya waa macnaha simbali mataqaanaa ila meerayso inaction baa la dhihi karaa kanaa wax loo sheegahayaa kii kalaa wax kale loo sheegahayaa ayagii baa iska daba wareegahaya marka mid walbana markii loo tago kan kale uga dacwoonaya qoladaanuna mid walba markay u tagahayaan waajib ayaga dantooda hay siinayaan kii ka dacwooday dantiisa uma ay aadin meesha suldaan garyare mar haddii xaalku uu sidaas yahay maxaa keenay bay kula tahay in wakhtigan soomaaliya la isugu habarwacdo oo ilaa ruushkii uu doonayo inuu saldhig ka samaysto ee xebaha soomaaliya
taariikhda haddii dib loo akriyo qarnigii siddeed toban saddeyo tobnaad markii ay sii yaraatay awooddii dowladda islaamiga ahayd waddamo badan oo nasaaro ah oo qaarkood ay awoodda ka baxeen sida griiga oo kale isbaanishka iyo bortugiiska ayaa dhulkeenna soo galay ama xeebahan dheer ee hadda ka sheekeynaya oo istraatiijiga ah oo ah dhul aad socodka ugu fiican iyo siyaasadda maray marka boobkaasi waa jiri jiray laakiin innagaa hadda waxaynu la koobsannay qarnigeedii baynu joognaa waxaa hadda ka hor akhriya buug qoraal carabi ku qoran nin odaya oo nimanka salaadiinta waqooyiga soomaalida uu u qorayo mashaayikhdii carabta waagay dowladda islaamiga ee cismaaniyada ee carabaha ku dambaysay oo uu leeyahay dhulkii soomaaliyeed ama dhulka yagii waagaa soomaaliya waxaa loo aqoon jiray koonfurta carabta dhulka soomaaliya magacaan soomaali gadaal buu ka baxay xilligii gumaysi iyo wixii ka dambeeyey xoogaa xoogaa ma muuqda laakiin waxaa loo yaqaanay dhulkii carabta carabta koonfureed wuxuu leeyahay aad baa noola soo weeraray xeebaayagii baa la soo galay in lala qaybsado oo sidii ku jira xadiiska rasuulka ahaa maaragtay islaamku wuxuu noqon doonaa xeero nin walba gacanta u rito oo raashin xeero ku jira oo aynan yaraan laakiin dadnimada markaynu ka tagno islaamka geedana aan nacno adduunyadana aan jeclaan sida hadda iminka wanaagsata marka horta wax cusub maaha laakiin innagaa la soo kulanay oo way jiri jirtay dadkuna way kala duwanaayeen waxaad u malaysaa inta taariikhda la og yahay inkastoo aqoon badan jirto oo weliba fi'a islaamiya ay jirto mar walba soomaalidu mid hadda ka liidato dadka soomaalida ma jiraan xagga dadnimada marka laga reebo fi'a islaamiya oo jirta mar walba oo jiri jirtay dee weliba fi'a waa jiraysaa ilaahi subxana watacaala rasuulka maafad xadiiskiisi baa inoo caddaynaya inoo sheegaya oo rajadaas waa qabnaa waa wax jiri jiray laakiin taariikhdan baa qoraysa sida hore u qorta kuwan ayay tanna u qoraysaa qaarna waa ku fidnoobayaan oo ku gaaloobayaanoo ilaahay baa iyagoo duel la kulmiya qaarna baraarugga intay ku jiraan ba ilaha la kulmiyaanoo ay ogaanayaan waa tahay xasan fiyoke ruushku wadamo badan ayuu dagaal ka galay horay iyo haddaba oo waxaa ugu dambeeya suuriya marka maxaad nooga sheegi kartaa sida uu u dhaqmo iyo cadaawadiisa ka dhanka ah muslimiinta ruushka haddee wax weeye gaaladu way sii kala xag jirtaa marka gaalada mataqaanaa macnaha diinta kiristiyaanka u nasab sheegata mararka qaarkoodna ilxaad bayba mataqaanaa lagu tiriyaa wax weeye qolada ugu cadowsan ummadda muslimiinta ah weeye taariikh dhow iyo taariikh horeba haddeerna waxaad og tahay macnaha tobankii sanoo hadda u dambeysay meel kasta markii uu maraykanku uu dabco ayuu soo beddelayay oo hadda ay ugu dambeysay syriya iyo xataa ciraaq meelo ka mid ah marka markii uu buush duulaanka soo qaaday sebtembar eleven intay dhacday yaa waxaan xasuustaa nin saxafi ahoo inuu ciraaqi ahaa baan u malaynahayaa ayuu wuxuu yidhi haa'ukum buush liyucallimukum diinakum buush wuxuu idinkugu yimid biyo diintiinuu idin barahayaa biyo macnaha waad baran weydeenoo diinta waad ka baran weydeen gaal wuxuu yahay marka waxa weeye ruushku soomaalida asagaas bari doona hadda anugu ma u baahni inaan u sheego wuxuu yahay markuu yimaado bay arki doonaan kuwaan mataqaanaa sheeganahaya turiinka iyo dimuqraadiyadda iyo waxaas yaa mataqaanaa horay ay u arkeen waxay nagu sameeyeen ninty-three-gii iyo markay yimaadeen iyo haddeer xabashida markay soo direenba iyo gaalada madow oo kale hadda meesha joogta marka ha isbarteen muxuu ahayte bulshada caalamka bulshada caalamka dowlad noo soo wada macnaheeday arki doona waxaa kaloo la mida mataqaanaa oo u baahan ayadana in la kommentigareeyo waxa weeye bilmatel turkiga oo hadda mataqaanaa aad iyo aad u qabsatay ra'yil caamka soomaalida inay tahay saaxiibka keliyahoo laysku hadlay karo marka horta ama ha laysku hadleeyo ama yaa laysku hadlayne horta xor uma ahan cidduu caawinahayo iyo cidduu la dirinahayo waa inuu ku raaligeliyo dad kale midda labaadna waxa weeye hadda waxaan daawanaynaa waa albashiir oo la jiidjiidayo waxaan anigu ku qiyaasay maximum inaysan laba sano saddex sano oo hadda laga joogo inaan arki doonno ordegaanoo asna sidaas loo jiiday anigu ma saraadinayo laakiin waxa weeye assessmentigayga xagga siyaasadda sababta waxa weeye erdogan wuxuu macnaha rabaa inuu muslim iyo gaal dhexdooda qaado oo mataqaana muslim iyo gaal dhexdoodana waxa weeye waa faras iyo dameer iskuday waxay dhaleenoo waa baqal baqalna ma tarmo inuu dabar go'aa iyo ku xukuman yahay marka maxaa yeelay hadduu hadda asagu soomaaliya dan ka leeyahay xor uma ahan inuu ama ka danaysto ama uu u daneeyo khadarna asigay ku gowracantaha marka wax alaaliya wixii ay isleeyihiin wixii rabaa iyaga hoga soo dhaceene dad kale oo maraykanku ugu horreeyo baad ku raalligelin kartaan weeye waxay qabanayaan waxa iyagu ay dantaahoy naga leeyihiinna ka sii weyn marka isagii oo mataqaanaa aan meeshii loo ogolayn oo isku soo cariiriyaya oo aan xor ahayn oo caddaysan karin mowqifkiisii baa waxaad mooddaa annaguna inaannu mataqaanaa cid kasta oo kale oo isagao colaad u qabtay ama iska jirtayna imaatinkiisaas inay nagu colaadinayso waxaan xasuustaa mursi oo aan aad ugu faraxsanaa raxmatullaahi caleyhi markii uu la dooranahayey ayaa sidaannu u shinsanaynay buu addis ka degay markaasuu shir jaraad inta qabtay iyo wuxuu yidhi waxaan isbarbar taagaynaa mankii amisoontu waardeynis marka habeenkii waan xasuustaa isagana markaas waxaa ku socotay maxkamadda xukumi doonta oo xukunka qaadi doonta baa markaas samaysantay oo iclaan samaysay mid marka halkan joogo xisbigiisaahoo u socda t v-ga b b c-da carabiga baanu iswaraysana habeenkiio inuu halkaas u socdo ii sheego anna statementigii u add iska akhriyaan akhriyo yaan dhegeysta markaasaan waxaan ku idhi waa la ihaanaynayaa maxaa yeelay annagaa habaarnay baan ku idhi maxaa dhacay haddee sidaanu ugu qunuudayno u lahayna soo baxo ayuu markii ugu horeyso taladii makaniyey buu cadowga ndhagii baarigay baa idhi marka markaasuu intuu naxay yuu wuxuu yidhi miyahow iska cafi u ducee mogta marka yacni hadda turkiguna waa un qisadaasoo kale weeye waana midda hadda albashiirna uu ku dhintay albashiir ninka la yidhaahdo sadaam xuseen markuu hubkiisii burburshay albashiir markuu dadkiisii mataqaanaa uu la kala dhintay mid walba loo imaanayaa marka waan kala dambaynaaye annagu laakiin waxaan ku dhaanaa iyaga waxa weeye yacni ninka ma og tahay nin keliyuhu gacanta ugu jiro in la cabiidiyo oo la la xasuuqo oo lagu xasuuqo asaga waxaa dhanta ninka iska fawdada ah oo fawdadaas mataqaana soomaalida fawdadeeda meelaha ku joogta baa baa laga yaabaa inay mataqaanaa ay yaro sarfaifto marka loo eego kuwa hadda maamul baan haysanaa lahoo annaga noogu bowtayna maxaa yeelay taariikhdu waxayna tusay mid walba meesha ku dhammaanay ila qofku hadduu mataqaanaa waxaan ilaahay ahayn tawagalo uusanna caddaysan oo in si ayaama loogu sii nimceeyo uusan gaalnimadii si caddaysan waxa weeye waa midda rag badan aan uga baqahay waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu dhex maquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynayno dowladda ruushka oo doonaysa inay saldhig milatari ka samaysato xeebaha soomaaliya gaar ahaan berbera iyo zaylac inta aanan lafagurka sii ambaqaadinna waxaa dhegaystayaal idinku soo maqan warbixin aanu ku eegayno habdhaqanka xun iyo cadaawadda muslimiinta ee ruushka waa kan maxamed cali aadan سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر ruushka waa mid ka mida dowladaha ugu cadaawadda badan ee ka jira caalamka marka loo eego islaamka iyo muslimiinta waxaana arrinkaasi ka markhaati kacaya taariikhda fog iyo midda dhowee dowladdan haddii aynu ka hadalno taariikhda dhowee dowladdan iyo falalka wuxuushnimada ah ay kula kacayso muslimiinta caalamka waxay taariikhdaasi dhirarsan tahay min afghanistaan qowqaas ilaa suuriya waana xaqiiqooyin taariikheed oo aynu qaarkood weli la noolnahay bannaankana soo dhigaya xaqiiqda dowladdan iyo halka ay gaarsiisan tahay cadaawadda ay u qabto muslimiinta sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii hogaamiyihii afghaaniga ah ee maxamuud daa'uud ayaa afgembiyey nidaamkii boqortooyo ee ka jiray afghanistaan isla sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddiina waxaa dhacay afgembi kale oo ay talada waddanka kula wareegeen xisbiga shuuciga ah ee uu hogaamiye moxamed kallaab shuuciyiinta oo cadaawad gaamurtay u qaba islaamka iyo muslimiinta ayaa afghanistaan ka geystay falal wuxuushnimo ah waxayna taariikhdu sheegtaa in maalin qura afghanistaan lagu dilay shan iyo toban kun oo ruux oo muslimiin ah حقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري arrinta taas ka daran waxay ahayd in xisbigan uu dalka afghanistaan u furay dowladda ruushka oo u haysa muslimiinta cadaawad adag waxaana sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii guud ahaan afghanistaan gaar ahaan kaabul iyo magaalooyinka la midka ah soo galay kumanaan askari oo ruush ah oo ku andacoonaya ilaalinta nidaamka dalka sagaal sano oo ay ciidamada ruushka joogeen afghanistaan waxay ka geysteen tacadiyaad ay adag tahay in la suuraysto iyagoo gebi ahaanba ishortaagay madaahirta diinta islaamka burburiyey masaajidda ku tuntay sharafka haweenka muslimaadka ah حقا أن مسلمة بها كبراءة الزهر تبيت عفيفة والليل يهتك سترة الطهر tirada dadka muslimiinta ah ay ruushku dileen waxaa lagu qiyaasaa nus milyan ruux waxaana allah mahaddi ah in ruushka dalka afghanistaan uu ku wajahay dagaal haliidnimo ah oo ay kala hor yimaadeen shacabka waddankaasi oo ay hogaaminayaan mujaahidiinta muhaajiriin badanna u gurmadeen intaasi kuma eka tacadiyada iyo gaboodfallada ruushka wuxuu sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ku duulay dhulka muslimka ah ee shiishaan kadib markii uu dalkaasi ku dhawaaqay inuu ka go'ay ruushka intiisa kale oo uu markii hore gumaysi ku haystay dowladda ruushka oo cadaawad hore ay kaxaynayso ayaa duulaanba aan ku soo qaaday waddankan waxaana ciidamadeeda isku dayeen inay xoog ku galaan magaalada gurusni ee caasimadda waddankaasi taas oo dhabar adayg wax loo dhiga lahayn muujisay waxaa dagaaladaasi lagala hor yimid ruushka hogaaminayay halyeyga lagu magacaabo shaamiil baasiif waxaana taageerayay boqolaal muhaajiriin ah oo ugu caansanaa khadaab ashiishaani iyo sheekh abuu cumar assayf dowladda ruushka oo adeegsanaysa siyaasaddeeda burburinta iyo baabi'inta ayaa sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxay ku guulaysatay inay gebi ahaanba la wareegto magaalada gurusni iyo shiishaan iyadoo ugu dambayntii ay isaga baxeen kadib markii ay xukunka u dhiibteen calooshoodu shaqaystayaal ay iyagu wateen dadka uu ruushku ku gumaaday shiishaan marka laga hadlo dagaalkii labaad ee halkaasi ka dhacay waxaa lagu qiyaasaa siddeetan ilaa iyo boqol kun oo ruux taasoo muujinaysa gumaadka uu halkaasi ka geystay balse qudhiisa dharbaaxo adag ayaa gaartay waxaana askarta laga dilay laba sano gudahood lagu qiyaasay koob iyo toban kun oo askari mar kale dowladda ruushka waxay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii kusoo duushay shiishaan iyadoo doonaysa inay si dhab ah waddankaasi u hoosgeliso ruushka waxaana xilligaas ay ku andacotay ruushka in waddankaasi ay joogaan dagaalyahano ka tirsan alqaacida dagaalkan labaad oo ka cuslaa kii hore boqolaal kun oo askari oo ruush ahna ay ka qaybgelayeen ayaa dhaliyey khasaaro ba'an oo gaaray dadka muslimiinta ah waxaana uu ruushku adeegsanayay wasiilooyin aad u falxun oo dadka loo dilo حقا قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التمثيل في الوجه وفي الظهر
waxaa warbaahinada soo tabinayay dagaaladaasi soo jiitamayay tan iyo sannadkii laba kun iyo sagaalkii ka sheegeen in ruushka dadka shiishaaniyiinta ah isugu xidho boqol boqol uu qaraxyo ku dili jiray islamarkaana ku kacay wax weliba oo gaboodfal ah tacdiyaadka uu ku kacay ruushka waxaa lagu tilmaami karaa dembiyo dagaal oo ay indhaha ka laabteen hay-adaha sheegta xuquuqda insaanka ee reer galbeedka waxaana qaarkood oo ka hadlayna ay ka been sheegeen xaqiiqada rasmiga ah ee waxa ka dhacay jejniya dagaalkii labaad ee ruushka ku soo qaaday shiishaan wuxuu qirtay in looga dilay shan kun iyo laba boqol oo askari balse ehelada ciidamada ruushka waxay sheegayaan in tirada ay intaasi ka badan tahay oo ay dowladda ruushka qarisay askar badan haddii aanu u nimaadno suuriya oo ah dhaawac dhiigaya oo ku yaala jasadka ummadda waxay ka mid tahay fagaarayaasha uu ruushku ka geysanayo tacadiyaadka aanay jirin cid kala hadlaysa iyo cid uu kaga cabsanayo dowladda ruushka ayaa suuriya soo faragelisay sannadkii laba kun saddex iyo tobanka xilli nidaamka al asad uu qarka u saarnaa inuu burburo islamarkaana muslimiinta ay si buuxda ula wareegaan magaalada dimashaq ee caasimaddii khilaafada umawiyiinta kumanaan askari oo ka socda dowladda ruushka ayaa soo gaaray suuriya kuwaasoo saldhigtay garoomada milatari iyo saldhigyada muhiimka ah waxaana bilowday duqaymo aan loo meeldayin oo ay geysanayaan diyaaradaha ruushka sawaariikhda cusub ay soo farsameeyaan warshadaha hubka ee ruushka ayaa suuriya waxay u noqotay masrax lagu tijaabiyo sida ay ka markhaati kacayaan saraakiisha ruushka iyo siyaasiyiintooda oo mar weliba sheegay in gantaal cusub ay ku tijaabiyeen shaam
أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري inkastoo tirakoob rasmi ah aan laga hin tacadiyaadka uu ruushku ka geysanayo suuriya maadaama ay weli dhacayaan haddana tirada dadka ku dhintay duqaymaha wadajirka ah ee ruushka iyo nidaamka waxay kor u dhaafayaan hal milyan oo ruux waa gumaad weli soconaya oo aanay ummadda muslimka ah ka bixin jawaabtii looga baahnaa waxaana reer suuriya oo keligood ah ay wajahayaan aaladda dilka iyo gumaadka ee ruushka xasadka badan iyo nidaamka nusayriga ah ee cadaawadda badan أحجار أمتنا أجابت ربها والمسلمون قلوبهم أحجار
mujaahidiinta suuriya ayaa hadda ku jira dagaal adag oo ay ku difaacayaan goobihii ugu dambeeyey ee xurta ahaa islamarkaana ka mid ah waqooyiga suuriya waxayna xaaladdu tahay mid adag ummadduna haddii ay awood kala waayeen waxaa la gudboon inay ducada ka hilmaamin muslimiinta shaam oo ay taariikhdu uga markhaati kacayso inay yihiin dad aan cadow isku dhiibin geerina ka doorbiday dullinimo maalmihii xuruubu saliibiya ayaad mooddaa inay mar kale ku soo laabteen suuriya oo markaas ahayd saaxada ugu ballaaran ee martigelisay dagaaladii lala galay saliibiyiinta ka soo duulay qaaradda yurub gaar ahaan faransiiska iyo talyaaniga
في العلا جوالا
فخر ويروي قصة النظماء شادوا للورى أجيالا taasi waxay ahayd warbixintii maxamed cali aadan iminka waxaan dib ugu laabanayaa martida suldaane waad maqlaysaa warbixinta dabcan macluumaad intaas ka badan inaad haysana waan filayaa hase ahaatee ee maxaa dhici kara bay kula tahay haddii ruushka ay u suura gasho riyadiisa ah in uu saldhig milatari ka samaysto xeebaha waqooyi galbeed soomaaliya waxay tidhahdaa reer baayo yaa ku leh horta uun cadawaddii jirtay oo iyo qabsiga dhulka iyo iyo dhibaatada in dhulka ayuun bay sii badinaysaa kuwii hore wax wax kaga duwanaayo ma jiro dhibaatadii iyo iyo iyo qaybsiga boobkii soomaaliyeed ee la boobay qarni ka hor tii un bay sii xoojinaysaa tii un bay ka mid tahay tii un bay maaragtay culays ku badinaysaa wax soomaaliyeed bay u imaanaya ma jiraan in dhibaato un keenta mooyaane taas waxaan filayaa inay soo diinta inay iska caddahay waxa ka soo bixi kara ama waxa ka dhalan kara waayahay waxaan siinayaa xasan fiyoke xasan dhowr sannadood ka hor ruushku maanu awoodin inuu farageliyo dalalka ay reer galbeedku gumaystaan soomaaliya waxaad la socotaa waxaa ku tartamaya waddamo badan oo ay maraykanka iyo reer yurub iyo xabashida iyo ay ugu horeeyaan maxaa markan soo dhaqaajinaya bay kula tahay raashka ruushka hadda waxaad moodaa maraykanka iyo yurubba ayaa waxaad moodaa recessionkii iyo dagaalkii ciraaq iyo afghanistan in hoosu dhac uu ku yimid oo awooddoodii mataqaanaa dagaalkii milatariga oo ay galeen oo ay ay mataqaanaa guul ka keeni waayeen waxaa ka sii daran xagga sumcadda iyo iyo xagga dhaqaalaha ayay labadaba mataqaanaa dhulka galeen marka quwadihii ku soo xigay ayaa hadda waxay rabaan inay marka mataqaanaa ay ka faa'iidaystaan maraykanka marka waxaa usii dheer dhaqaalaha iyo waxaa inuu maaragtay fawdo xaalad ah galay oo dowladdii aydan isla shaqaynaynin oo mataqaanaa si qari mas-uulnimo ah mataqaanaa ninka hadda madaxweynaha uu uu u dhaqwahayo oo wax allaale iyo wixii la dhihi jiray soft powerka oo macnaheedu ahaa yacni akhlaaqiyaadka iyo dadka in mataqaanaa la sasabto oo la dumto oo ama dhaqaale ha noqoto ama culture ha noqoto ama diblomaasiyad ha noqotee wixii oo dhan baa xargaha laysugu dhuftay hadda oo mataqaanaa inaan cidna wax looga baahnayn marka xataa heer mataqaanaa ruushka iyo yuhuudda iyo ay ayagu aad moodda inay intay macnaha ku aamini waayeen sheerkoodii ay ayagu toos rabaan in ay ula dhiilgareeyaan dadkii la baadi jiray ama africa ha noqoto ama carabtaas batroolka haysata ha noqoto waxa weeye maraykanka iyo sacuudiga hadda markii hore can dariiq maraykan baa lagu wada xiriiri jiray laakiin hadda si toosahay mataqaanaa ay ay u maamultaa baa la dhihi karaa si kale haddii loo fiirshana waxa weeye maraykanku adduunka oo dhan buu maadaama uu isa siiyey waxaa laga yaabaa inuusan meelo gaar ah uusan dan gaara hadda uusan ka lahaynoo kolley maadaama mataqaanaa waxaa la yidhahdaa kazina owner ninka iskale makhbarada qamaarka lagu cayaaro isagu dan kama lahan ciddii guulaysata maxaa yeelay cid kastoo guulaysata kiradii way bixinaysaa marka inay waxaas dadkaasu meesha isaga cayaaraan kalayantigii sigaa huyo uu asaguna korta ka ishraafo maxaa yeelay kuwa xataa hadda waaweynoo ruushka iyo shiinaha iyo si kale ayay mataqaanaa u hoos tagaan dhaqaalo badan baa uga xiran oo macnaha weli marka space ugu talagalay sida hadda dadka argagixisada la yidhaahdo oo kale iyo mataqaanaa inay maaragtay dhankooda ka dagaalamaan ayagana condition waxay ka dhigahayaan inay access helaan oo meelaha lagula dagaalamayo muxuu ahayto islaamiyiinta si ay dagaalka uga qayb qaataan waa inay ayaguna ay wax marka hadday berbere noqoto iyo hadday kismaayo noqoto iyo hadday noqoto hobyo iyo waxaasoo dhan marka waxa weeye waa qolo weliba qaybta ay ka qaadanayso oo dagaalka maraykanka uu ku soo qaaday caalamul islaam qaybta ay kaga jirto ayay waxay rabtaa in ritaan waxay ku bedelato oo mataqaanaa marka dekedahaas anigu hadda say u kala heli doonaan ma hubo laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan iyo macaadinta iyo dekeda dekedda hadda qabsashadeeda waxaa ka muhiimsan qolo walba hadda dhulkay joogtaa oo macdantii iyo gurataa oo wax sii calaamadaysanaysaa waa tahay dhowaan waxaa adis ababa ka dhacay kulan saxaafadda laga qariyey oo shaki badanna laga muujiyey hase ahaatee ee su-aashaasi waxaa iga horeeya oo aan siinayaa haatan suldaan maxamed suldaane waa maxay cilaaqada ka dhexaysa ee ruushka iyo xabashida etoobiya
xabashida waa isku diin aan dib kugu noqday ruushka wuxuu ka mid yahay dalalka nasaarada qaybta aaminsan waxa la yidhahda orthodox waa iyaga iyo griiga iyo finland iyo nimanka xumaa iyo serviceka muslimiinta bosnia layn jiray iyo xabashida marka eh, waxaa jirtaa heshiis uu la galay dagaalkii eh, xilligii talyaanigu soomaalaysay kun iyo sagaal boqol shan- shan iyo soddonkii inuu talyaanigu ku qaado weerar xabashida eh, markuu dalkeen haystay ruushku isagoon heshiis aan caadi kala dhaxayn eh, talyaaniga markaa ayuu u ahaa dadkii aada uga horyimi dagaalkaas oo wixii la odhan jiray league of nation waxay odhan jireen oo burburay xilligii dagaalka yurub ay isku laysay oo caasimadiisu ay marselis caasimad magaalo kamida faransiiska ahayd intaan la dhisay shan iyo afartankii kana new york waxay dhahaan united nationka marka isagoo markaa u helinaya oo qaba in la burburinayo ama la dagaalamayo eh, qurubka yar ee orthodoxiska ee geeska africa ku yaala oo keligii ah oo aan walaal kale ahayn muddo muslimiin badana ku dhex yaalla ayuu raggii ka hor yimi buu la mid ahaa si uu markii dambe u badbaadiyana wuxuu heshiis la galay talyaaniga si aan loo ba- loola dagaalamin maaragtay etoobiya uusan ruushku talyaanigu usii wadan dagaalka marka mar walba heshiis buu lahaa ruushku eh, etoobiya dee dagaalkii seven seven ee goladii hore ee kacaanku ay ku qaaday soomaalidana dee waa la socotaa roolku ka ciyaaray iyo cidduu adeegsaday ilaa uu adeegsaday niman badan oo muslimiin sheeganayo oo liibiya iyo yeman iyo meelo haysto oo dhan carabiya oo dhan oo haysta sheeganayay kuwii africa kuwii latin america oo kulli cadow nooga dhigay oo nagu diray oo ciidankeenna ay mid ba- meel ka soo galay marka waa arrin iska jirta in mar walba oo heshiis la ahaa ruushka etoobiya ee dagaalkaana maaragtay ay uu ka ahaa runtiina arday badan buu u tababaraayo eh, etoobiyaan ah eh, nimankan gaalada xabashida aadna way isugu xiran yihiinoo eh, waa isku madhabta xagga eh, markii laga hadlay nimanka nasaarada iyaga aada isugu dhow manaha kuwo aada u kala fog Eh, wax- waana waan rumaysna waxyaala u soo dhowaadaan inay tahay aakhirka inuu diintaa yare meeshaa yare nasabtaa yare meeshaa ku taala inuu badbaadiyo maadaama ay gaalada kale katolig iyo protestan iyo caynkaas ay sheegtaan maraykanka iyo- iyo shiinaha oo aan shuuciyo aan isagu diinba lahayn oo iska eh, baagiya ama ah mulxidiin waxaan ku dhownahay gebagabada barnaamijka diiradda jimcaha ee xasan maalmo ka hor ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxa uu magaalada ajis ababa ku kulmiyey farmaajo iyo muuse biixi oo iyagu soomaali ahaan u kulmi waayey ee kuna shiri waayey magaalooyinka dalka shirkaas albaabada ayaa loo xiray saxaafaddana waa loo diiday marka ma la dhihi karaya abey waxa uu labadoodaba kala hadlayey qadiyadda saldhigga uu ruushku doonayo maadaama horay arrintii d b wall ee berbera uu buuq uga dhashay sidoo kalena haatan arrimo kuwaasi la mida ay ku dagaashan yihiin dowladda federaalka iyo puntland adigu waxa weeye markaad isku soo arooriso qaacidadan qabso waxa weeye ama maraykan ha noqdo ama ruush ha noqdo ama carab ha noqoto ee dagaalkii eritoria iyo etoobiya waxa loo soo gebagabeeyey oo labada wadanba ay uga binifiideen oo shacabkooduna waxun xorriyad sidii dhaanta ay u rajaynayaan abni ahaanna mataqaanaa waddankoodii nabad u noqday waxa weeye waa in wax allaale iyo wixii qulqulad ahaa ay soomaaliya ku soo harto macnaheeduna waxa weeye greater ethiopia inay liqdo soomaaliya marka keliya caqabaddu waxay ahayd eritrea oo mintida oo la marsiin waayey macnaha inay inay inay liqdo iyo maxaan ku yidhahdaa kenya oo ayada laftirkeedana aan u malaynayo qolo yurubiyaana oo ka caraysan eh, maxaan ku yidhahdaa dowladda dhexe dhilal ay ka rabtay ay- ay dabada kaga jiraan ayaa iyadana xoogaaga mataqaanaa xagga kismaayo wixii loo gaaro ku haysata marka socdaaladan iyo dowlad goboleedyadan iyo waxaan la wareejinaya waxa weeye waa qeyb iyo xukun haddaad akhrido gumaysigu markuu soo galahayey qarnigii sagaaliyo tobnaad iyo siddeed tobnaad heshiisyadii lala gelayey oo protectionka lagu magacaabi jiray oo mataqaanaa kaabaqabiilada xeebaha jooga lala dhiganahayey iyo hadda dowlad goboleedyada sida ay yihiin wax farqiya oo u dhexeeya male maleeshiyaadka iyo ciidamada mataqaanaa ee- ee loo qorahayaana waa rakuubleydii iyo mataqaanaa ciidankii ee, daraawiishta ay iska xijin jireen maxaan ku yidhaha oo un la casriyeeyey heshiisyaduna waa heshiisyadii protectionka oo ah intay iyagu meesha degahayaan inay ku mashquuliyaan nin walba inay inta heshiis u qoraan warqad u saxiixaan ilaa uu arko marka dambe isagiioo la liqay kuwii heshiisyada saxiixana saad la socoto ninka ugu roon baa exile ku dhintay nin macnaha la xiray iyo nin mataqaa exile noqday iyo nin maxaanku idhaahdaa lagu salladay kii dadka u xigay bay noqdeen kuwaanuna mataqaanaa axmed madoobiya seeraar baa kismaayo isku dilaya sanam baa waxaa laga cayrshay ee maxaanku idhaha doolow marka waxaasoo dhan macnaha haddaad taariikhdii hore ku akhrido annaga unbaa mataqaanaa u malaynayna in wax isbedeleen laakiin waxa weeye taariikh tucid nafsaha marka wax cusub maaha waxaan waa rutiin dadka mataqaanaa masaakiinta ah oo mangaabka lagu cayaarayo ilaa iyo qarnigii sideetanaad saasaa naloo lahaa inta badda nalooga yimaado oo annaga laysku kaana mashquuliyo sharqanta laysku dhegaysto baa lalahaa dowlad baa laydin dhisahayaa mana naloo dhisin marka dowladaha xataa weligood aan hawa gelin oo hadda bilmatel mataqaanaa jabuuti oo kale iyo kenya iyo macnaha yaa mataqaanaa hadda ambishin gumaysi ka leh soomaaliya waxaa nin oday ahoo wafdi maxamed siyaad barre uu kenya ku yimid siddeetan iyo kowdii la socday yaa wuxuu iga sheekeeyey wuxuu yidhi xiriirka labada waddan aanu ka wada hadallay yidhaahdeen waxaa dhahay daniel aramoy baa markaa haystay markaasuu wuxuu yidhi xiriirka labada waddan wuxuu ku xiran yahay sida aad ula dhaqantaan dadkanaga n f d annagoo rabna afrika o dhan inaan xorayno ma yeelayna inaad hortannada ku gumaysataan kuwii annaga nala dhashay waana isaga kacaybi marka dhowr bilood gudahood isagoo wax alaaliya wixii madaxdii n f d wata daniel aramoy buu xamar ka soo degay oo uu ka dhiganahaya ayaga shahaado in mataqaanaa amuurahoodii la xalleeyey oo wax dacwaa aysan qabin oo si fiican loola dhaqmay sidaas daraaddeed labada waddan ay xiriirkoodu la hagaajiyo marka dadkii macnaha noocaas ahaa ayaa jaanis helay maanta oo mataqaanaa maxaanku yidhahdaa inay yacni si toosa kuugu caddaynahaya inay rabaan inay ku gumaystaan dadkan soomaalidaahana wax taqaanaa ayagaa laysku mashquulinahayaa oo mid walba mid baa waxaa la leeyahay kaa la dhilgare oo bilmatel hadda mataqaanaa kenya saaxiib baa laleeyahay axmed madoobena waxaa la rabaa kismaayo baa lagu haystaa bal adigu mataqaanaa seed u akhrin dadka caqliyadda macnaha dadka soomaalida ah nimankan muxuu ahayto ayagu dowladda sheeganahayaa xaqiiqada way ogaadeen habeenkii ugu horreeyey meesha ku soo hoydeen marka laakiin dantooda khaaskaay hadda u joogaan meesha oo dee maadaama ay tacab badan ka soo mareen inay meesha yimaadaan teerankooda inay dhammaystaan bay isku daahayaan dadkana ay saabasaabeeyaan oo yidhaahdaan waxbaanu ku maqannahay oo soo kordhahayo oo brobaganka iyo social mediyada lagu maaweeliyo laakiin waxa weeye natiijada waxa laga cabirahayaa waxa annagana soo gaara shacabka haddaan nahay ma qaxootigii baan ka soo noqonnay ma nabad baa la helay ma maxaanku yidhahdaa service baa ummadda loo qabanayaa haddaad xasan ku akhrido iyo haddaad farmaajo ku akhrido iyo haddaad ilaa cabdullahi yuusuf soo akhrido intaa wax iska bedelahayaa ma jiraan laakiin nimankan mataqaanaa ayaga shakhsiyaddooda iyo anshaxooda annaga waxba nagama gelin mar haddii aysan wax soo gaarahayo shacabkii oo isbedelaho ayna jirin shacabka mataqaanaa hadda maantay anigu commentiga aan aan aan ka bixiyey waxay ahayd markii la yidhi way kulmeen maalintii farmaajo la doortayna aan sheegay waxa weeye isbeddel waxa keliya oo ku iman kara barbadaanka waddanka jira in la asiibo oo muxuu yahay waxa weeye midnimo la'aan iyo amni la'aan amnigana waxa weeye nimanka dagaalamahaya inay toos ula hadlaan oo gaalada ay ka xor noqdaan oo mataqaanaa xal soomaaliyeed ay raadiyaan xagga midnimadana waxa weeye inuu si ragannimo iyo geesinimo ah ninka xamar joogaa uu mishin nabadeed toos ugu tago hargeysa uu mataqaanaa tuso niyadsami iyo waalnimo laakiin ani waxaan amisana isku qolaa u adfay yaa la talisa kuwa xamar jooga iyo kuwa gobollada jooga taladaasuna waxay ku dhisan tahay mid walba in la yidhahdo midka kale umuruq tuujiyo iska dhici dantuna ay tahay mataqaanaa tafaraaruqoodaas oo soomaali wiik ah oo tabar daran markaas loo tashado saasaan u malaynayaa inay macnaheeda dhabtoobto waayahay inta aanan qaybin ee su'aalaha gebagabada ah suldaane waxaannu ka soo hadalnay oo aannu soo falanqaynay saldhigga uu ruushku doonayo inuu ka samaysto xeebaha gobollada waqooyi galbeed hadafka uu ka leeyahay iyo waxyaabo kale oo arrimahaasi la xidhiidha waxaadna si gaara u taabateen halista arrintaasi ay leedahay laakiin iyadoo ay sidaasi tahay mar walba oo qadiyadaha noocan ay soo kordhaan dowladda federaalku waxay ku tilmaantaa horumar waxay sheegtaa inuu isbeddel ku socdo ee jobolitikalka ama siyaasadda juqraafiga ee caalamka iyada oo dadka u sawirta inaanay jirin wax gumaysi la yidhaahdo arrimahaas maxaad ka odhanaysaa xaqiiqdii haddii si fiican loo eego oo aan la is-initirayn soomaaliya gumaysi bay ku jirtaa waxaa jirtay waagii hore nimankan gaalada ee caalamka hadda sheegtay in awood leeyihiin maxishoodana waa baqaan ama waxay ka bacaan bulsho kacda oo kacdoon ah ama awood muuqdo oo konkareed oo taagan bay ka baqaan haddii labada meesha ay ka waayaan maxishoodaan waagi hore waxaa nidaam ahaa oo ay qolyahan umam mutaxida la yihahdo ee maraykan yuhuud ay ku samaysteen new york afartan sideed afartanaadkii oo wixii doona caalamka lagu sameeyo oo ah u taaganba inay ula dagaalanto wixii aathaar islaam muslim leh diin ka sokow haddana aathaar islaam si gaar ah waxaan yuanta la yihahdo hay-adahooduna ay ku dhisan yihinba intaas dad badan lagu hoday oo ay ku adduuniya aakhiraba seegeen adduunyada waxba ay ku qabsan aakhirana ay ku seegeen waxay dhihi jireen dowlad jirta oo taagan oo dowlad ah oo aqoonsan waxaa la yihahda international communityga beesha caalamka waxay ugu waxdaraan iyo qawaaniinta wadciga ee caalamka lama dumin karo ama lalama dagaalami karo laakiin ciraaq sagaashanaadkii baa ciraaq lagu tijaabiyey in la dumin karo lana burburin karo si markaa loo keeno wax kale oo hogaansan ciraaq mudday isku tayeen isku dayeen isku doo ka dhacdeen markii dambe waa dumiyeen ninkii bushkii yaraa shaydaankii yaraa baa dumiyey waxaa lagu tijaaba wax la yihahdo marka laba aragtiyood oo ay waxaan ummadda lagu khaldaya waxaa la yihahda somali stake political stake stakeholderska maaragta daneeyayaasha waxaan saamileyda waxaas waa wax compound lagu sameeyey aqooneed oo ummadda lagu khaldayo looga dhigayo erayo macnada oo cilmi leh ama erayo dadka u dhexeeya laakiin qolo gaar u shaqeeyaan dad badan aan fahamsanayna waa isaga dhawaaqaan sida carruur afka wax loo geliyey oo maba ay fahamsana macnaha ka wadaneyn marka waxaa la sameeye waxa la yidhaahdo laba aragtiyood waxay ahayd waxaa la yihahda creative chaos oo ah khalkhal ama burbur ama dumin waxtar leh anaa waa fiiri waa kelmad aada u khariban in wax la dumiyo oo wax la kharbado oo wax la baabisho faa'iida ayaa ka dhalan karta ayay qabaan oo waxay sameeyeen ciraaq bay ku tijaabaxdaadeen ciraaq waa dowlad mutaxida ka mid ah jirta qawaaniinta ogol dictator kadib laakiin iska wadciyo cilmaani ah lama dumin kara haddii la taagna hadda hala dumiyo marka duminteedu waa creative chaos waxtar bay leedahay oo wax ka fiican baa soo baxaya ciraaq baa lagu dumiyey ilaa maantay waxtarkii baa la sugayaa meeshii ay marayso waa maqlaysaa in ilaa hadda laga fikerayo in shiicada iyo sunniga la kala gooyo oo inta sunniga dood laga dhigo inta shiicadana faraha laga qaado markii waxa loo waaye oo dhaqaale iyo maskax iyo wakti iyo maalmo kaga baxa midda waxa ahayd waxa la yidhaha road map dariiqa nabadda oo waxaa lagu tijaabiyey falastiin sagaashanaadkii markii odagii dhintay la sumeeyey iyaga naagta ahaa madaxda haye carafaad muslimiinta khiyaaneeyey lana khiyaaneeyey markii dambe isaga wuxuu macnuhu ahaa in la sameeyo laba dowladood oo isdheenbeen ah midna asal tahay midna ay tahay waxaa la yidhaahdo kuwasi kuwasi state bayland markay gaadhan xagga siyaasadda dowlad aan sax ahayn maqaarsaar oo badda iyo xadkaba ciidamo kale ay xukumaan hadda badda makaasa waxaa la sameeyey gase ayaa meel luuqa oo badda ku taala luuqay dalkii weynaa ee webiga daanta galbeed ee webiga bariga daanta jordanna oo xagga jordan xigta ee falastiinna iyo qudus qaybteedana waxaa la yidhi ramala dowlad gaara dhexdeena yuhuudi baa degan marka waxay ka ilaalinaysaa xoogga iyo sumaanshaha dalka falastiiniinta xeebaha iyo baddana ciidamada jooga waa yuhuud berigana ciidamada jooga waa waa waa yuhuud xoogaha buliisa oo loo sameeyey oo aan awood lahayn weyn innaga tiiba hadda markaan haysata soomaaliya xeebeeda etoobiya oo aan bad lahayn baa kaga awood badan maanta bad ma leh iyo kenya maraakiib reer galbeed baana ilaaliya dalkiina xadadkiina ciidan etoobiyaan iyo waxaa jooga kenyaata iyo amisoma xarumihii dalka joogta marka horta noocaas inagu falastiin baan la midnahay ninkii fahmaya ninkaan fahmay marka nin la odhan jiray socrat oo greeg ahaa oo nimankii falasafiyiintii greeg ahayo baa wuxuu odhan jiray all that i know is not is means nothing i know manaha weeyaan wax kastoon ogahay waxay la mid tahay waxba inaana ogeyn marka waxa waaye qofka aqoonta leh haddii uusan waxba fahamsanayn uusan ogeyn waxa jira waxba aqoontiisu ma tarin marka ninkaas waa nin wax fahamsanaa oo iska bini aadam naqos wax fahmay wuxuu qaamsanaa inaan qofka bini aadamka haddaan aqoontu ayan maaragtay ayan aqoontu waxa jira ayan tusin ama uusan baraagti garayn ama ayan waxa jira uusan fahamsaniin inayn macno tarayn iskuulu tago iyo shahaado beenuu qaato iyo tayl xirto iyo iyo buug u akhriyo marka buug buu akhriyay buu noqonayaa saa la adligeed macnuu ma aha inaad aqoon leedahay inaad waxa jir fahm weye marka ninka xaaladda soomaaliya hadda fahm weye jacalaan ka soo baxay doctor sheeganaya ama ustaad sheeganaya ama sheekh sheeganaya ninkaasaa sheegayo waa nin aqoontiisu tahay inuusan waxba ogeyn waa hagaag iminka waa gebagabadii xasan fiyooke maxaad ku soo gebagabaynaysaa waa maxay xalka ummadda soomaaliyeed xalkeedu waxa weeye inay ayadu is- isnabadgeliso oy nabaddo cadowgeedana u midowdo una dirirto madax bannaani xal ka horreeye ama ka dambeeye oo in la xeroobe aan ahayn ma jiro waxa weeye soomaalidu waxay joogtaa kun iyo siddeed boqol iyo mataqaanaa lixdan iyo shantii meelahaasay joogtaa hadda heshiisyada ay saxiixaysaa waa kuwii berigaa la saxiixay Een, marka inta xalkuna wuxuu u jiraa inta ay garato brobalemka haysta oo ah inayan dowlad haysane ay u baahan tahay inay xerowdo kadibna dowlad dhisato suldaan maxamed garyare dhankaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa waa maxay xalka Eh, taariikhda bini aadanka oo dhan noocu doona ahaadee ma xoroobin ama ma ama ama ama ama ma guulaysan cidaan dagaalamin in history cidaan dagaalamin ama aan qori qaadan ama wixii markaa lagu dagaalamayo hadda aaladda ilbaxnimo meel joogtay oo guulaysatay oo xorowday oo hadafkii ama eh, yoolkii ay lahayd gaadhay ma jirto wuxuu doona ha aaminsanaado waxaa la yidhaahdaa dalalka yurub iyo maraykanka dowladahan ay ku faanaan oo yidhahdaan waa dowladaha dimuqraadi ah ee reer shinaal ah oo aan waxshi ahayn dadka u siman yahay ee nolosha fahmay ee biniaadamka soo dhoweeyo iyaga loo soo yaaco waxay ku dhisan yihiin madaxyo dad ninaa michael mann oo maraykana professor oo ka sheekeeya waxaa la yidhahdo wuxuu qoray buga the dark side of democracy waxa weeyaan dhanka madow ee dimuqraadiyadda wuxuu leeyahay dimuqraadiyadda caalamka jirtaa waxay ku dhisan tahay madaxya dad goloftii galsoofkii madaxa dad la laayey ayaa dowladaha yurub lagu dhisay oo ay ku taagan yihiin haddaan dadka la layn lahayn oo dagaalkaa dhici lahayn dowladahaasi ma dhismeen damirs waxa weeye qof kasta oo doonaya inuu dowlad dhiso ama dadka xun la dagaalamay waa dagaalamay marka saa laadhigeed nadariyadda ama tiyariga sheegaya nin gacmo laaban ama qalin baa wax lagu xoreeyey waa masale aada waaqiciga uga uga baxsan aqoonna kuma dhisna bini'aadamimo tajribo la sameey waxa la historical aqoonta taariikheed ee kuwa hore iyo kuwa dambe kuma dhisna mid diinna kuma dhisna mid waa dhici kartaa ummaddu inay muddo eh, baraarugto oo dag- eh, isdiyaaristo oo si islaamkuba uu dadka u diyaariyey ay galaan maaragtay isticdaad iyo tababar iyo maaragtay eh, ashtako iyo maaragtay cabasho na way dhici kartaa laakiin al- aakhirka sheekadu waxay ku soo dhammaataa in qofku qori qaato iska cesho wixii dul saarnaa cadowgii ujeeddo kasta lahaday maraykanku ilaaha iminka lama sheegin maraykanka caalamka ahi meel uu intuu diiday ama talugay wixii ka jiray oo intuu nabad ugu tegey nabad ku xaliyey meel walba taangi iyo ciidan buu u dilaa ama diyaarado marka ninka taa garan waaye waa nimaan waxba akhriyin hadduu akhriyana aan fahmin hadduu xataa fahmina aan fulin karin baqaya marka binaadamku waa in wax akhriyaa wax fahmaa fuliyaa saddexaasaa ka maqan ninkaas mid uun marka ma aha mid eh, dadka loogu sheekeyn karo ama- ama dadku ay fahmi karaan soomaalida waxay dhihi jirta dhaqanka soomaalida ku jirta nimaan sharci kaa celin shanta kaa celin sharci kaama celin qaniya qaniya kaa fus hataa maamaha soomaalida ku dhis niman warankaa u gelin wehedhaadu ma gasho waa iska masale bashariga ah oo binaadamku uu maaragtay waa waxaa markaad kuleeyahay gaalada waxay qabtaa xayawaanka kan xoogga weyn wax cuna ayaa badbaada kaasaana guudaysta oo xaaladda ka gudba dhibaato ee markaa taagan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku lafaguraynay ruushka oo doonaya inuu saldhig ka samaysto xeebaha gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaa nagala qayb galay oo marti inoo ahaa aqoon-yahanada xasan fiyooke cali iyo suldaan maxamed garyare tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمزم تجري يا ريود أنت يا أحلى نشيد وازهري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب